subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo dagaal khasaare dhaliyay oo ka dhacay gobolka baay booliiska soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay nin hubaysan oo ay sheegeen inuu dil u geysan rabay askari ka tirsan ciidanka dowladda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya oo wadahadal qaadka taleefonka la yeelatay madaxweynaha maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega galmudug oo cambaaraysay xariga loo geystay samafalo caan ka ah gudaha galmuduga taliyaha ciidanka difaaca puntland oo kormeeray deegaanada bariga mudug iyo oo halkaasi oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidanka daraawiishta puntland madaxweynaha soomaaliya oo dhagax dhigay guriga dhismaha cusub ee xafiiska madaxweynaha wararka dibaddana waxaa ka mid ah jabhadda t b l f oo hubkeeda ku wareejinaysa ciidanka dowladda itoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo jimco ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada diseembar sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan oo aynu gudagalno wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacay deegaankaas halkaasi uu ka dhacay deegaanka daynuunay oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka soomaaliya dagaalkan waxa uu bilowday kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ciidanka dowladda ku leeyihiin deegaanka daynuunay ee gobolka baay waxaana jira sida wararku ay tilmaamayaan khasaare soo kala gaaray labada dhinaca ee halkaasi ku dagaalamaya ciidanka dowladda ayaa ilaa iyo hadda aan sheegin amase aan xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi inkastoo qaar ka mid ah saraakiishu ay tilmaameen in ilaa iyo saddex askari ay kaga dhaawacmeen dagaalkaasi balse dhanka al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen inay gaarsiiyeen khasaare lixaad leh inkastoo aysan sheegin tirada rasmiga ah ee al-shabaab ay kaga dileen dagaalkaasi goobjoogayaalka madaxa bannaan labada dhinac oo daynuun ay ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka dowladdu ay ka baxeen xerada waxaana gacanta ku haya goobahaasi oo la wareegay sida ay dadka deegaanku tilmaamayaan al-shabaab al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa weeraro ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka baay iyo sidoo kale gobolada kale ee dalka waxaana iska horimaadyaha u dhexeeya labada dhinac ee dowladda iyo sidoo kale al-shabaab ay ka dhacayeen deegaanadaasi markaana haddii aynu eegno booliiska soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen nun hubaysan kaasi kaasi oo ay sheegeen inuu dil u geysan rabay askari ka tirsan ciidanka dowladda dhinkan hubaysan oo warbaahinta loo soo bandhigay ayaa waxaa afhayeenka booliiska soomaaliya uu sheegay inuu doonayay in uu dil u geysto askari ka tirsan ciidanka dowladda afhayeenka booliiska soomaaliyeed sadiiq duudisho ayaa waxa uu sheegay ayaa warbaahinta la hadlay isagoo ka warbixiyey falka lagu soo qabtay ninkaasi hubaysanna
kowdii diseembar ciidanka booliiska soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen sani khawaarij muxsin cali mustaf ina iisho mukhtaar cali oo sidaa u jeeddaan gacanta ku haysta exhibitkiisii ama caddayntiisii maragmuujinta ahaa ayay ciidamada ammaanku saakay sagaalkii subaxnimo waxay gacanta ku soo dhigeen isagoo oo ku howlan fal khawaarijnimo ah uu qorsheeyey inuu dilo askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee degmada wadajir eedaysanaha khawaarijkaa oo hortiinna ka muuqda oona gacantiisa ku haysta exhibitkii ama caddayntii uu raba falka inuu ku fuliyo ayay hay-adaha ammaanku gacanta ku soo dhigeen taas ayaa noo saamaxday iskaashi iyo garab istaag aan la yeelannay shacabka soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan waxaanan ummadda soomaaliyeed ka codsanaynaa inay mar walba garab istaagaan hay-adaha ammaanka si khawaarijtan looga ciribtiro ee dalka oo dhan waxaad la socotaan inay socdaan howlgallo lagula dagaalamayo laguna caribtirayo khawaarijta ee tanana waxay qayb ka tahay iskaashiga ciidanka booliiska dhammaan hay-adaha ammaanka iyo shacabka soomaaliyeed ee lagu ciribtirayo khawaarijta falalka noocaan oo kaleeta caadaysatay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
codkaasina waxaa ugu dambeeyey afhayeenka booliiska soomaaliya oo ka warbixinayey shaqsi ay sheegeen inuu doonayay in uu dil u geysto askari ka tirsan ciidanka dowladda kaasi warbaahinta loo soo bandhigay markaana haddii aynu eegno dhegeystayaal gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya marwaase cadiya samatar ayaa waxa ay wadahadallo qadka taleefanka ah ay kula yeelatay biotriga hanfunuski oo ah madaxweynaha maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c wadahadalkana ayaa ku saabsanay sida loo xoojin karo nidaamka cadaaladda soomaaliya gaar ahaana marka laga hadlayo dembiyada caalamiga ah qoraal kooban oo gudoomiya batriga hanfuska uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in wadahadalkana uu la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ahaya mid midaradhal ah wadahadalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sacadiya samatar ayaa maantayeeshay ayuu yiri ayaa maanta la yeeshay ayuu yidhi wadahadal taleefon oo waxtar leh kaasi oo uu sheegay inay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan garsoorka iyo sidoo kale nidaamka dembiyada caalamiga ah soomaaliya waa marwas sacdiye ayaa dhowaanahan waxaana lagu eedeynayay inay horboodayso xeer la sheegay inuu ka dhan yahay shareecada islaamka kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey si weyna baarlamaanka iyo sidoo kale guud ahaanba dalka buuqa kaga dheliyey waxaana dhowaanahan lagu eedeynayay inay u ololeynayso in ay sharcigaasi la meel mariyo inkastoo iyaduna ay horey u sheegtay in ay doonayso in sharcigaasi la meel mariyo baarlamaankuna ay u ansixiyaan dhanka kalena taliyaha ciidanka difaaca puntland ayaa waxa uu kormeeray diigaano dhaca bariga mudooga halkaasi oo ciidanka daraawiishu ay fariisimo ku leeyihiin taliyaha ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa waxa uu ku tegay kormeer diigaano dhowr ah oo ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka puntland ay fariisimo ku leeyihiin isagoo halkaasi kula hadlay mas-uuliyiinta ku sugan goobaha uu kormeeraya
maxaan ku idhahdaa xaaladihii ka dhacay gaalkacyo waxyaabihii yararka ahaa dilalkii iyo arrimihii maaragtay aan loo baahnayn oo oo khaldanaa waa inoo yimi alla waa naba keenay waa shaqadii waa bilaabay waxaa laydinkaga maqnaa howlaha xagga ka socday waad ogtihiin debdebis ayaa uu ku jiray oo anu ku wada jiray debdebiskaasaa laydinkaga daahay nasiib wanaag maanta ayaa jaaniskiinni soo galay
anigu waxaan idinku imi oo kormeerkayga ku saabsanaa sida guud waa xaaladda caadiga oo kuurgelidda xaaladda ciidamada ku sugan yihiin maadaama aan noqday qof xubin idinku soo biirtay waa inaan xogogaal u noqdo sida aad u nooshihiin iyo wadxiga aad la nooshihiin iyo waaga aad la nooshihiin meesha aad ku nooshihiin iyo wixii xogaa aanan kala qaadanno warkeeni sumagsee ganaynoo dukumiinti baa lagu wada hadlaayo madaxdiinaan xidhiir toosa lalahaynoo wax kastoo jira waa ka dheragsannahay laakiinse in laysbarto dadka layska yaqaano lays hor yimaado oo la wada hadlo oo raggu sideedaba waxaa la yidhi biniaadanku wuxuu isku afkartaa waa hadalka dii la wada hadlo waxa weeye oo fahamku baa yimaada fahamkuna wuxuu dhalaa in wax la wada qabto wixii la wada hayeyna qofba daantiisa qabto sidaana ay wax waliba ku wanaagsanaadaan oo ay maxaa la yidhaha u noqdaanin kuwa sidii loo rabay wax u dhacaanin haddaan gobolka soo gaaray qorshuy degdeg buu ahaa oo waxaan ku soo baxay si emerjensiya laakiin safarku way qorshaysnaa laakiin waa ka soo hormaray soomaalidu waxay ku mahmaadaa reer dhandabeere qale ninbaa u keena marka hal qof oo innagayna ka mida ama laba qof ama saddex qof ama toban qof waxay ina saarayaan naanaysaynaan iyo magacaynaan geyn bay ina huwin karaan marka si aysan taasi u dhicin waxaa lagama maarmaan noqotay inaan maxaa la yidhaahdaa idiin nimaadno aynu ka ballanno arrintaa iyo qaabka aynu u wada wajahayno aynu ka ballanno waxa aynu inagu mas-uuliyadda ina ka saaran khalad baa dhici kara waxbaa dhici kara ammaan sugayaal baynu ahayn awalba ammaanka aad sugaynay marka bay qayb ka mida weeye inaan ahaanno dad mar walba biiskiibarisa ama nabadqaliyayaala ama nabad abuurayaalah ama difaacayaalah oo dalkan iyo degaankan iyo dawladdan waxaan ka difaacaynaa sida guud iyo si gaaraba naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda iyo in sharcigu sarreeyo magaalada maanta ifaysa oo waxaas bisines iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo wax walba ka socdaan inaan dib loo celina horey ay u socoto in inaguna ugu shaqayno dhiiggeenna iyo nafteenna ilaahay ballantii ilaahay ma tahay waxaan rabnaa marka kii ku daqaqama oo waxaa galana musiibadu isagay dhalaayo isagaa dhexlaaya gurigiisu ka dhexlaaya naftiisu ka dhexlaaya marka isagay ku koobnaanaysaa insha allah kii ama meel kale ha joogo ama maxaa la yidhaahdaa sidaasaynu isku ogaanaynaa ilaahay baynu ballan gashannay waysdhaarsannay wixii hawshaas amni sugiddaa iyo wanaaggaas iyo iyo aynu ka shaqaynaynana ilaahay waxaan idinka rajaynayaa in miisaanka xasanaadka ilahay idiin saaro ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu idinku asturo oo aad noqotaan kuwa guulaystay adduun iyo aakhiraba ilaahay waxaan ka rajaynayaa waad dhib baad u soo marteen dalkaasi in ilaahay idinka cawlceliyo oo faraj meel kaleeto oo khayr iyo waxaanan annagana kii noogu dhiibo idinkana idiin dhiibo gobolkaasina gobolka soomaali ugu khayr room weeye khayrkiisa kuwa dhaxala oo iyagu hantiya oo maxaa la yidhahdayy mustaqbal wanaagsan ummadooda u horseeda in ilaahay idinka dhigo si aad ugu adeegato
kaasna wuxuu ahaa taliyaha ciidanka waa taliyaha ciidanka difaaca puntland oo kormeer ku tegay deegaanada dhaca bariga mudug halkaasi ay fariisiban ku leeyihiin ciidanka daraawiishta puntland markan haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu dhagax dhigay dhismaha cusub ee xafiiska madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa sidoo kalena uu ka hadlay isla munaasabadaasi eena lagu dhagaxdhigayey dhismaha cusub ee xafiiska madaxweynaha isagoo faahfaahin ka bixiyey muhiimada gaarka ah ee uu leeyahay een dhagax dhigani
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan meeshaan aan isugu nimiday inaan ka wada qayb galna dhagax dhigga ee guriga dhismaha cusub ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta iyo berri iyo berri dambe intaba xafiiskii hore waa xafiiskeenna aan ku shaqaysanayna waa kana muddo dheer ayuu ahaa xafiiska madaxweynaha uu ku shaqeeyo marka coreysyo badan iyo xagga muxuu ahay jiritaankiisa ah maadaama guri aad u gaboobay uu ahay waxaan rabnaa inaan marka aan maanta halkaasaan soo dhagax dhignay guri cusubaa laga dhisi doonaa halkan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dowladda turkiya iyo maxaanku idhaha shirkadda albayrak oo intaba muxuu ahay naga saacideen in xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la dhiso dib loo dhiso xafiiskan la dumiyo xafiis cusub laga dhiso dowladda turkiya walaalaha aad yo aad ayaan ugu mahad celinaynaa shirkadda albayrak iyaduna aad yo aad ayay u mahadsan yihiin walaalkeen axmed albayrak oo maanta u soo safro u yimiday munaasabaddan muxuu ahay dhagaxdhigga ah inuu nagala qayb galo noogu yimidna waa mahadsan yahay safiirka iyo muxuu ahay akhyaarta kale ee ka tirsan safaaradda iyo shirkadda intaba aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadka soomaaliyeed muuqaalkoodaad qurxiseen wanaagoodaad ka shaqayseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xafiis oo ku shaqay karo dad qaranka soomaaliyeed loogu shaqeeyo oo meel ku habboon ah shaqadaas qarnigan kow iyo labaatanaad ee hadda la joogo ayaa samayseen aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa dabcan weli madaxtooye intaan ka sii weyn oo ka sii ballaaran oo ka sii maxaanku idhahdaa qurux badan oo ka sii abun ay soomaaliya u baahan tahay laakiin maanta meeshaan joogno tallaabaan hore u qaadaynaa birrina muxuu ahay madaxtooye madaxtooyo ka weyn intaan oo ka sii ballaaran oo ka bilicsan ayaa dalku yeelan doona haddii alla yidhaah mar kale iyo mar kale waa u mahad celinayaa walaalaha u soo istaagay in ay sidaa ay noo sameeyaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaana warkiisa waxaad ka dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalsan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa ciddii wararkaygu seegaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel